بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بردة يقول قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي سلمان الفارسي baa wuxuu u yimid ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam xiina qadima almadiinata markuu magaalada madiine soo galou yimid wuxuu ula yimid bimaa'idatin calayhaa rutabun bimaa'idatin xeero ayuu ula yimid calayhaa dusheeda uu saaran yahay rutabun rutab fawadacahaa wuxuu dhigay salmaan maa'idadii wuxuu dhigay bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam hortii faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa salmaan maa haada salmaano waa maxay waxaan aad waddo faqaala wuxuu yidhi sadaqatun calayka wa calaa asxaabik waa sadaqa aan ku sadaqaysanayo adiga iyo saaxiibbada faqaala nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi irfachaa qaad buu yidhi fa innaa laa na'kulu sadaqa maxaa yeelay annagu sadaqa ma cunno qaala farafacahaa waa qaaday fa jaaa alghada berriba wuxuu la yimid bimilihi ayadoo kale maa-ido kaleu la yimid fawadacahu wuxuu dhigay bayna yaday rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam hortii faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa haada yaa salmaan faqaala wuxuu yidhi hadiyatun lak waa hadiyan rasuulka ilaahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi liasxaabihi saaxiibadii wuxuu ku yidhi ubsutuu fidiya yacni aan cunne uma nadara kadibna wuxuu fiiriyey salmaan ila alkhaatami calaa dahri rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam khaatamkii ku yilay dhabarka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu fiiriyey fa aamana bihi salmaan rasuulka ayuu rumeeyey wa kaana lilyahuud wa kaana salmaan lilyahuudi wuxuu ahaa mid yahuud u sugnaaday yahuuda iska lahayd macnaha addoon yahuud iska leedahay ayuu ahaa faishtaraahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam salmaan ayuu soo iibsaday bikada wa kada dirhaman intaa iyo intaa oo dirham ayuu ku gatay calaa an yaqrisa lahum iyo inuu u tallaalo nakhlan geedtimireedyo fayacmala salmaanu fiihi salmaanna uu ka shaqeeyo geedtimireedyadaas xataa tudcima ilaa ay midho dhasho geedtimireedyadaas oo midho laga helo faqarasa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam annakhiil nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tallaalay geed timireedyadii ilaa nakhlatan waaxida ilaa hal geed timir mooyaane qarasahaa cumar radia allaahu canhu cumar ayaa tallaalay faxamalat innaklu geed timireedyadu way midho dhaleen min caamihaa sanadkeeda isla sanadkaasba midhihii ayaa koray walam taxmil nakhlatun minhu hal geed timireed oo geed timireedyadaas ka mid ah wax midhaa ma dhalin oo kama imaan faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam maa sha'nu haadihi nakhla geed timireedkan xaalkiisu waa maxa ayuu yidhi faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi yaa rasuula allah ana qarastuhaa anigaa tallaalay fanasacahaa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa siibay faqarasahaa asaga gacantiisa ku tallaalay calayhi salaatu wasalaam faxamalat min caamiha midhihii ayay ximbaartay min caamiha sanadkeediiba isla sanadkaas ayay midho keentay xadiid burayda radia allaahu canh wuxuu ka hadlayaa qisadii salmaan radia allaahu canhu qisada ku saabsan salmaan iyo islaamnimadiisa iyo meelaha uu soo maray waa qiso aada iyo aada u dheer laakiin halkan waa la soo ikhtisaariyey waa la soo koobay salmaan radia allaahu canh asoo xaqa doonayo raadinaya ayuu wuxuu mara waddo aada iyo aada u dheer waxaana la sheegay aabbihiis inuu ahaa nin boqor ah oo dad waxhaysta uu ka dhashay iyo dad boqorro ah laakiin haddana maca daalika maadaama alla khayrkii ay caabudi jireen salmaan radia allaahu canhu waa ka tegey wuxuuna raadiyey diin wanaagsan oo ilaahay ku caabudo wuxuu soo maray baadariyaal badan oo diinta nasaarada aqoon u lahaa ou midba mar la joogay markuu mid dhintaba mid kale uga wareegaya dariiqaasuu marka dambe nebiga kusoo haleelay calayhi salaatu wasalaam qisadiisu aad bay u dheer tahay qisada ku saabsan islaamu salmaan radia allahu canh walidalika nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday low kaana aliimaanu bihuraya lanaalahu rijaalu min aali faris iimaanku hadduu joogi lahaa xidigaha samada samada hadduu iimaanka ku sugnaan lahaa waxaa gaari lahaa buu yidhi rag ka tirsan reer faris markaasna nebigu wuxuu ishaaraya calayhi salaatu wasalaam oo la jooga salmaan alfarisi radia allahu canhu macnaha sida iimaan uu salmaanka u salmaan radia allahu canhu siduu iimaanka u raadiyey uu islaamnimada u goobay iyo xaqa dariiq aad iyo aad u dheer oo cibar badan ay ku jirto laakiin sheikhu halkan waa soo ikhtisaariyey wuxuu soo qaatay riwaayad gaaban oo maqsuudkii ujeeddada uu ka lahaa uu ku gaarayo wuxuu yidhi burayda radia allahu canh salmaan ayaa wuxuu u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam xiina qadima almadiinata markuu magaalada madiine yimid nebiga calayhi salatu wasalaam markuu madiine yimid wuxuu ula yimid bimaa'idatin calayhaa rutabun maa'ido iyo xeero ay ku sugan tahay rutab rutabku waa timirta nooc ka mid ah laakiin waxaa loo cunaa lilfaakiha timirta rasmiga oo bislaatay ma ahan rutabku faakiha ahaana loo isticmaalo markaasuu wuxuu dhigay nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa salmaan radia allaahu canhu waxyaabuhu soo maqlay waxaa ka mid ah oo baadariyaashii nasaarada ay u sheegeen in ilaahay subxaana wa tacaala uu soo saari doono rasuul rasuulkaasna laga soo saarayay jihada maka jihada make u ishaareen waxyaabaha nebigaasi lagu garanayo astaantiisa waxaa ka mida bay yidhaahdeen in khaatamu nubuwa ay ku taallo bayna katifayhi labadiisa garab inta udhaxaysa waxaa kaloo astaantiisa iyo calaamadihiisa ka mid ah inuusan sadaqada cunin laakiin hadiyada cuno lidaalika salmaan maalinka koowaad markuu leeyahay waa sadaqa imtixaanu ka wada waa ku fiirinaya ma rasuulkii la sheegay oo astaanta lahaabaa mase maahan maalinka koowaad wuxuu yidhi waa sadaqa markuu nebigu yidhi calayi salatu wasalaam ha la qaado waxaa u soo baxday in rasuulkii loo tilmaamay uu yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam maalinkii labaad buu u keenay markaasuu yidhi waa hadiya markii hadiya waa la yidhi nebiga ha la cunuu yidhi calayhi salaatu wasalaam halkaasi waa calaamadii koowaad ee loo sheegay waa arkay calaamadii kalena waa raashayo waa midda khaatamkii ku yeelay nabiga dhabarkiisa calayhi salaatu wasalaam waa fiiriyey calaamadihii loo sheegay ka mid ahayd salmaan radia allaahu canhu markuu u keenay rutabkii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhahday yaa salmaan ma haada salmaano waa maxay waxaan yacni ma sadaqa mase waa hadiya waa iska hubinaya salmaan radia allahu canhu wuxuu yidhahday sadaqatun calayka wa calaa asxaabik markaa salmaan muslim miya maya markaan weli ma islaamin weli ma islaamin oo wuxuu iska hubinayaa inuu nebiga calayh isalaatu wasalaam yahay rasuulkii la sheegay in kale wuxuu yidhi waa sadaqatun calayka wa calaa asxaabik sadaqo adiga iyo saaxiibada ayay sadaqa idinku tahay nebiga calayh isalaatu wasalam wuxuu yidhi irfachaa riwaayadan waxaa ku jirta inuu yidhi irfachaa oo waxaa laga fahmayaa nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa midna ma cunin rutabkii oo waa la celiyey laakiin riwaayad kale oo ku jirta fii sunani lbayhaqi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda kuluu saaxiibadiisa wuxuu ku yidhi kuluu cuna waxaana lagu jamcinayaa labada riwaayadood irfachaa macnaheedu waxa waaye min cindii aniga agtayda ha laga qaado saaxiibadayna ha cunaan aniga agtayda ka qaada aniga cuni maayo laakiin saxaabadu ha cunaan maxaa yeele saxaabadu waa u bannaan tahay inay sadaqada cunaan laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ahlu beyti rasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam waa ka xaaraam inay sadaqaadka cunaan amaa calimta annaa laa taxilu lana sadaqa sidaasuu nebiga xasan ku yidhi nebiga calayhi salatu wasalaam xasan ibni caliy markuu timirtii ka celiyey ayuu yidhi xasanow ma waadan ogeyn annaa laa taxilu lana sadaqa sadaqada inaysan annaga xalaal noo ahayn haddii aan nahay ahlu beyti rasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam fainaa laa naakulu sadaqa markuu leeyahay fainaa ma wuxuu wadaa saxaabada dhammaantood miya oo nebigu ka mid yahay ama uu ku jiro maya wuxuu ka wadaa ahlubeyt ula jeeda fainaa annagu haddii aan nahay ahlu beyti rasuulillaah laa naakulu sadaqa sadaqa ma cunno qaala wuxuu yidhi farafacahaa waa qaaday waa qaaday laakiin saxaabadii kalaa cunay rasuulka agtiisuu ka qaaday saxaabadii kale xaggooda loo jiiday ayagaa cunay rutabkii laakiin nebiga ma cunin calayhi salaatu wasalaam fa jaaa alqada berribuu wuxuu la yimid fa jaaa alqad macnaha waa maalinkaas maalinmaha ka dambeeyey ayuu wuxuu la yimid bimilihi rutabkii oo kale fa wadacahu wuxuu dhigay bayna yaday rasuulillaahi sal alla ly slam faqaala nabi wuxuu yidhi maa hada ya salmaan salmaanu waa maxay faqaala wuxuu yidhi hadiyatun lak hadiyay kuu tahay bi rasuulka ilaahi faqaala rasuulu llahi sal l slam liasxaabih ubsutuu nabiga calayh salaatu wasalaam saxaabadiisu wuxuu ku yidhi ubsutuu fidiya macnaha aan cunno markaasuu la cunay nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama ay tahay hadiya waa loo ogol yahay in nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ahlu beytkiisa inay hadiyada cunaan laakiin sadaqada maya farqigaan u dhexeeya waa kala duwan yihiin markii bariira radia allaahu canhaa hilib ay keentay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u keeneen caaisha radia allahu canha raashinaan hilib lahayn ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ma waanan arag buu yidhi dheriga in hilib ku jiro macnaha maxaa la igu soo dari waaye waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayo waa laxmun tusaddiqa calaa bariira waa hilib lagu sadaqaysta bay yidhahdeen bariira adigana sadaqada ma cunti nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday hiya lahaa sadaqa walanaa hadiya ayada sadaqay u tahay annaguna hadiyay noo tahay ee hilibka ii keena macnaha wuxuu nabigu cunaya calayh salatu wasalaam biictibaar in asiga hadiye u tahay waxaana xadiidka laga qaadanayaa qofkii wax lagu sadaqaysto inuu sii hadiyeyn karo asiga sadaqa ahaan baa loo siiyey laakiin qof kale wuxuu u siinayaa hadiye ahaan sadaqa ahaan u siin maayo qofkaas kale loo hadiyeeyey hadduu yahay min ahli beyti rasuuliillaah calayhi salaatu wasalaam ma cuni karaa waa cuni karaa waa u bannaan tahay maxaa yeele asiga looma soo sadaqayn ee qofkii loo sadaqeeyey ayaa sii hadiyeeyey sadaq ahaan qofkii loo siiyey uma nadara kadib wuxuu fiiriyey ila alkhaatam waa calaamaddii astaantii labaad uu raadinaya way salmaan wuxuu fiiriyey khaatamkii calaa dahri rasuuli llahi sal slam dhabarka nebiga ku yiila calayhi salaatu wasalaam khaatam anubuwa fa aamana bihi waa rumey astaantii buu arkay calaamadihii loo sheeg u arkay fa aamana bihi waa rumeeyey wa kaana wa kaana salmaan salmaan wuxuu u sugnaaday lilyahuudi yahuud yahuuda iska lahayd addoon yahuudi leedaha ayuu ahaa marka faishtaraahu rasuulu llah sala allahu caleyh wasalam nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa soo iibsaday bikada wa kada dirhaman intaa iyo intaa dirham ayuu ku iibsaday daraahin fara badan uu ka bixiyey intaa keliya kuma uusan iibsanay wuxuu kaloo ku iibsaday calaa an yaqrisa lahum inuu salmaan u tallaalo yahuudda nakhlan geetimireedyo arrintan waxaa la yidhahda almukaataba waa addoon mukaataba la sameeyey dadkii addoonka u ahaa bimacnaa wuxuu kula heshiiyey inuu lacag bixiyo geetimireedyo fara badanna uu u tallaalo markay geetimireedyadaasi midho keenaan oo midho dhalaanna asiga uu yahay xor sidaa uu ku xoroobayo maalinkii hawshaasi lagu ballamo uu qabto oo u dhammaato muxuu noqonayaa xor buu noqonayaa inta ka horaysana waa cabdi mukaatab ah oo heshiis lala qortay laakiin aan weli wakhtigiisa dhammaysan mukaatab uu la galay maca alyahuud nebigu sala allahu calay wasalam iyo saxaabadiisuna waxay danaynayeen in salmaan radia allahu canhu la xoreeyo sidaa darteed daraahimtii salmaan radia allahu canh nebiga calayh isalaatu wasalaamaa ka bixiyey lacagtii lagula heshiiyey rasuulkaa ka bixiyey geetimireedyada lagula heshiiyey riwaayadaha qaar waxaa ku yimid inay kula heshiiyeen ilaa laba boqoloo geed timir inuu u tallaalo labadaas boqoloo geed markay timir dhalaan kadib uu xor noqonayo intaysan wax timira dhalin xor maaha riwaayadaa qaarna waxaa ku jirtay inay saddex boqoloo geed kula heshiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu waxay u istaageen inay la shaqeeyaan salmaan sida geetimireedadaas loola tallaali lahaa una midho dhali lahaayeen calaa an yaqrisa lahum nakhlan fayacmalu salmaanu fiihi ma aha geetimireed inta la tallaalo laga tegayo waa ka shaqaynayaa salmaan xataa tudcima xataa tudcima maxay ula jeedaan ilaa ay midho keento oo midhaheeda la cuno ilaa timirteeda la cuno ayuu ka shaqaynayaa heshiiskaa markii salmaan lala gaaray nebiga calayh salaatu wasalaam saxaabadii ayaa la tallaalay faqarasa rasuulu llahi sal slam annakhiil wa fii riwaayatin yani wa fii nusakda qaar waxaa ku qoran annakhl yacni geetimireedyadii ayuu nebigu tallaalay ilaa nakhlatan waaxida gacantiisuu ku tallaalay calayhi salaatu wasalaam ilaa hal geetimireed mooyaane halkaa geetimireed qarasahaa cumar radia allaahu canhu cumaraa gacantiisa ku tallaalay cumaraa tallaalay riwaayadaha qaar waxaa ku jirtay ilaa nakhlatan waaxidatan qarastuhaa salmaan inuu sidaa yidhi ilaa hal geetimireed oo qarastuhaa aniga aan gacantayda ku tallaalay meesha ikhtilaafaa ka muuqda soo maa marna waxaa la leeyahay halgariwaayaddan waxay leedahay halga geetimir waxaa tallaalay cumar riwaayadda kalena waxay leedahay salmaan waxay culimmadu ku jamciyeen salmaan iyo cumar waxay wadaageen inay isla tallaalaan halgeed oy labadoodu wadaageen inay tallaalaan ayaa ka soo haray inta kale nebigaa gacantiisa ku tallaalay calayhi salaatu wasalaam faxamalat innaklu min caamiha waa barakadii nebiga sala allahu calay wasalam darteed geetimireedeedii oo dhan way midho keeneen min caamihaa sanadkeeda isla sanadkaas ayaa geed walbaahi waxaa koray midhihii ama timirtii walam taxmil nakhlatun minhu mana ximbaarin timirtii oo timirtii ma dhalin nakhlatun minhu hal geedtimireed oo geedtimireedyada ka mid a fa qaala rasuulu llahi sal ly slam maa shanu hadihi nakhla geedtimireedkan maxaa ku dhacay buu yidhi maxaa ka reebay inta kale faqaala cumar yaa rasuul allah ana qarastuhaa anigaa tallaalay inta kalena adigaa tallaalay laakiin middaan waa midaan aniga gacanteeda ku tallaalay salmaanna uu la wadaagay fanazacahaa rasuulu llahi sal ly slam nabiga alay slat slam waa siibay geetimireedkii faqarasahaa markaasuu gacantii ku tal asaa tallaalay faxamalat min caamiha halkii geeduusan nabiga tallaalin waxba ma keenin markuu nabiga gacantiisa ku tallaalay calayh salaatu wasalaam isla markaasba waa mirakeen waa ducadii nabiga iyo barakadii nabiga calayh salaatu wasalaam halkaasaa salmaan radia allahu canhu wuxuu ku noqday xor yaa ka saaciiday inuu xoroobo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ayaa garab istaageen siduu u xoroobi lahaa salmaan radia allahu canhu qaala xadaanaa muxamed bnu bashaar qaala ahbaranaa bishr bnu wadaax qaala ahbaranaa abu caqiil addowraqi can abi nadrata qaala sa'altu abaa saciidin alkhudriy radia allahu canh waxaan abu saciid weydiiyey buu yidhi can khaatami rasuuli اllahi sal slam yacni khaatama اnubuwa faqaala wuxuu yidhi kaana fii dahrihi khaatamu nubuwa wuxuu ku sugnaa dhabarka nebiga calayhi salaatu wasalaam badcatun naashizatun badcatun ay qicatun min allaxmi waa qeyb hilib ka mid ah naashizatun oo soo daahirtay naashiza bimacnaa waa murtafica waa qeyb hilib ka mida oo kor u soo baxday oo jismiga nebiga ka mida calayhi salaatu wasalaam wuxuu sifaynayaa khaatamu nubuwa iyo siduu u yiilay qaala xadaanaa abulashcaf axmed ibnu miqdaam alcijli albasri qaala ahbaranaa xamaad ibnu zayd can caasimin alaxwal can cabdillaahi bni sarjis radia allahu canh qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u imid wahuwa fii naasin asigoo ku dhex sugan dad min asxaabihi saaxiibadii ka mid ah fa durtu haakadaa sidaas ayaan usoo wareegay wy fa durtu waan wareegay wy haakadaa sidaa ayaan usoo wareegay min khalfihi gadaashiisaan ka soo wareegay fa carafa sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu gartay alladii uriidu midka aan doonayo waxa aan rabo nebigu fahmay calayhi salaatu wasalaam fa alqa ridaa'a go-ibuu wuxuu ka riday can dahrihi dhabarkiisa fara'aytu waxaan arkay mowdica alkhaatam mowdicii khaatamkii ayaan arkay calaa katifayhi oo labadiisa garab inta u dhexaysa ku yaal midla aljumci sida waxaad moodaa buu yidhi faraha la jamciyey oo kale aljumcu waxaa waaye in faraha laysku geeyo markuu qofka farihiisa isku geeyo wax yaroo kuusanaa soo baxaya sidaasoo kale u kuusnaay buu leeyahay waa midla aljumci xowlaha waxaa hareeraheeda ahaatay khiilaanun khiilaan macnaheedu waa ashaama fi ljasad waa barta yacni baroo kale ayaa hareeraha ka jirtay ka annahaa waxaad mooddaa atha'aaliil atha'aaliil waxay yidhaahdeen culammadu ama ay ku fasiraan ka soo baxyoo kale yacni wax jirka ka soo baxa oo xab yacni miroo kale aada moodo oo qofka nabraha ka soo baxa ama ka soo baxyadoo kale sida usoo buuran yihiin wax usoo kuusanoo kale aad moodaa buuyi fa rajactu waan noqday xata istaqbaltuhu ilaa aan nabiga soo qaabilay calayhi salaatu wasalaam waa noqday muxuu ka wadaa yacni gadaalaan ka jiray waa soo noqday horaan ka soo wareegay xata istaqbaltuhu ilaa nabiga aan soo qaabilo wejiga xaggii aan ka imid faqultu waxaan idhi gafara allaahu laka yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow allah kuu dembi dhaaf faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam walaka adiguna allaha kuu dembi dhaaf halka cabdullaahi bni sarjis ducow ka helay ducow ka helo inuu nebigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam bilmaqfira fa qaala alqowmu qowmkii baa waxay yidhaahdeen cabdullaahi bni sarjis bay waxay ku yidhaahdeen istakfara laka rasuulullah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam alluu dembidhaaf kuu weydiiye miya cabdullaahiyo fa qaala wuxuu yidhi nacam walakum adinkuna waa idiin weydiiye uma tala wuxuuna akhriyay cabdullaahi hadihi alaaya wastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat wastaqfir lidanbika ilaahay dembi dhaaf weydiiso walilmu'miniina mu'miniintana u weydii waalmu'minaati iyo gabdhaha mu'minaadka idan mu'miniinta dhan ayuu nebiga dembidhaaf u weydiiyey wy laakiin si gaar ah ayuu nebiga asiga wuxuu u yidhi walaka markuu yidhi yaa rasuula allah gafar allahu laka yaa rasuula allah nebigu calayi slat slam wuxuu yidhi walaka wuxuu ugu duceeyey bil- bilmaqfira in ilaahay uu dembi dhaafo xadiidkan waxaa ku sugan ama waxyaabaha laga qaadanaya ka mid ah tawaaducu nabiyi sala allahu calayhi wasalam iyo raxmadii iyo rifqigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele markuu nebigu arkay cabdullaahi ibni sarjis inuu rabo inuu wax fiiriyo waa u fududeeyey waa u sahlay tawaaduca nebigay ka mid tahay markuu arkay inuu raarraadinayo inuu arko khaatamu nubuwa go-u garabkiisa ka rida nebiga calayhi salaatu wasalaam muxuu go-a garabka uga ridayaa cabdullaahi wuxuu u sahlayaa inuu arko cabdullaahi wuxuu sahlayaa waxuu raadinayay iyo ujeeddadu u socday inuu gaaro oo uu arko khaatamu nubuwa xadiidkan wuxuu u dambeeyey baabu khaatami nubuwa khaatami nubuwana khulaasadiisu waxa waaye sida aan axaadiida saxiixada ku soo marnay waxaa ku yaala bayna katafay bayna katifay nabiy sala allahu calayh wasalam gaar ahaan xagguu xigaa ila alyusra ila aljiha alyusra jihada bidix ayuu jiraa oo u badan yahay waxaana lagu sifeeyey ama axaadiidta ku timid inay tahay wax yaroo soo kuusan oo cad hiliba timana ay ku yaallaan shacaaraatun mujtamica waxayna astaan iyo calaamad u ahayd nebiga sala allahu calayhi wasalam waxayna culimmadu yidhaahdeen khaatamu nubuwa oo ku yaalla bayna katifay nebi sal alla ly slam waa min khasaa'is nebiyi calayhi salaatu wasalaam lama wadaagaan ambiyadii ka horraysay rasushii hore iyo ambiyadii hore ma lahayn calaamadan oo kale waa calaamaduu nebigu ku gaar ahaa calayhi salaatu wasalaam tusinaysana in ambiyadii asiga lagu soo khatimay inuu yahay nebi lagu khatimay ambiyada qaaraa waxay yidhaahdaan waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaa ugu qornaa oo dhabarka uga yiila ama khaatama nubuwa ku qornaa sir nasaraka allah yacnii soco allah kuu gargaaraye wax jira maaha mana sugnaa waxaa jira axaadiid mowduucaada iyo kuwa daciifaada waxyaabo noocaasa ku soo arooray la cuska maayo mana la ictimaadayo waxaa laga qaadanayaa sida u yiilay khaatama nubuwa axaadiidtan saxiixada ah ee aan ku soo marnay fii hada albaab ayaa lagu sharxay wixii axaadiid daciifa ama mowduucaada ku soo aroora laa yuctamadu calayha la cuska maayo mana lagu dhaqmayo قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu baabu yahay maa jaa'a wuxuu ku yimid fii shacri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam tintiisa iyo sifada tinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadahanaa caliy bnu xujr abulxasan almarwasi qaala akhbaranaa ismaaciil ibnu ibraahim waa ismaaciil ibnu culaya عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحير كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تنت النبي عليه الصلاة والسلام وحي أهيد إلى نصف أذنيه إلى لبدي سدقوت كالبركود أي قاريسة تنت النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا هناد بن السري أبو السري كنيدي سوحة لإرادة أبو السري قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله كنت أغتسل وعنقبي سجر أنا أنك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد هل ويل حق أيان كقبي سنيني وكان له النبي نوح لها شعر تن فوق الجمة ودون الوفرة فوق الجمة جمة كسر ريسة الجمة وحل إرادة تمها إلى قربها قارته وحل إرادة جمة ودون الوفرة وفردنا وما وصل إلى شحمة الأذن waa timaha gaara ilaa dhagaha foodooda tinta nebiga calayhi salaatu wasalaam jummana way ka sarraysay wafrana waa ka hoosaysabay ti wa duuna alwafra yacni meel dhexay ahayd qaala xadaanaa axmed ibnu maniic abu jacfar qaala akhbaranaa abu qatan
camr ibnu haytham ibna qatan abuu qatan magaciisa waxaa la yihahdaa camr ibnu haytham ibna qatan qaala xadaanaa shucba can abi isxaaq camr bni cabdillaah asabiici can ilbaraa bni caazib radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa marbuucan ay mutawasitan mid dhexdhexaad ah ayuu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam ma dheerayn mana gaabnayn baciida maa bayna almankibayn wuxuu ahaa miday kala fog yihiin labadiisa garbood inta u dhaxaysa wa kaanat jummatuhu tintiisuna waxay ahayd jummatuhu halkan waa bimacnaa shacruhu wa kaanat jummatuhu tintiisu waxay ahayd tadribu mid garaacda oo gaarta shaxmata udunayhi labadiisa dhagood fooddooda ayay gaaraysa qaala xadaanaa muxamed ibnu bashaar qaala akhbaranaa wahb ibnu jariir ibni xaasim alasdi qaala xadaanii abi jariir ibni xaasim can qataada ibni dicaama asaduusi kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abulkhaaab qaala wuxuu yidhi qultu lianasin anas waxaan ku idhi kayfa kaana shacru rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam tinta nebiga calayhi salaatu wasalaam sidee ahayd anasow qaala wuxuu yidhi lam yakun biljacdi ma tima adkayn oo mid timihiisu adag yihiin ma ahayn walaa bisabti mid timihiisu ay aad iyo aad u jilcan yihiinna ma ahayn kaana yabluqu shacruhu tintiisu waxay gaaraysa shaxmata udunayhi labadiisa dhagood fooddooda qaala xadaanaa muxamed ibnu yaxya ibni abi cumar almaki qaala akhbaranaa sufyaan ibnu cuyayna can ibni abi najiix ibni abi najiix magiciisa waa cabdullah aabbihiisa abuu najiixna waxaa la yidhahdaa yasaar waa cabdullaahi ibnu yasaar can mujaahid ibni jabr can ummi haani binti abi aalibin radia allaahu canha imaamu albukhaari raximahullah wuxuu yidhaahday mujaahid lam yasmac min ummi haani mujaahid ibni haani waxba kama maqal sidaasaa imaamu albukhaari laga soo raray waxaana ka soo naqliyey alimaamu tirmidi raximahullah fii sunanihi fii sunani tirmidi culammada qaarna waxay yidhaahdeen laa maanica inuu ka maqlay maxaa yeeley way isa soo gaareen magaalada makana way ku wada sugnaayeen mujaahid ibnu jabr iyo umuhaani markay wada deganaayeen xagga zamanka iyo wakhtigana way isa soo gaareen waxay yidhahen waa suuragal inuu ka maqlay qaalat waxay tidhi qadima rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa noo soo galo noo yimid qadima calayna qadima rasuulu llahi sal slam calayna makata nabiga calayhi salatu salaam maka ayuu noogu yimid qadmatan soo gelid macnaa makuu yimid walahu arbacu hadaa'ir asigoo leh arbacu hadaa'ir hadaa'ir waa jamcu hadiira oo waxay la wasni tahay cadiima alghadaa'ir waa addafaa'ir bimacnaa afar qaybood ayay timaha nebigu u qeybsameen walahu arbacu hadaa'ir walxaal lahu uu lahaa arbacu hadaa'ir tima afar qaybooda oo afar geeso kale leh macnaheeduna waxa waaye timihiisa ayaa dheeraaday ilaa ay sidaa noqdeen waxayna tusinaysaa bay yidhahdeen culimmadu xaaladaas ay aragtay umuhaani inay ahayd xaalad uusan nabiga calayhi salaatu wasalaam tintiisa u shallaysnayn markaasoo kale tintu hadday dheer tahay horena aan loo shallayn ama wakhti dhow aan la shallaynin ayadaa qayba qaybo noqonaysa sidaasee waxay u noqotay afar qaybood waxaad moodaa timo la qaybiyo afar afar qayb laga kala dhigay ma ahayn nebiga inuu sidaa ka dhigay calayhi salaatu wasalaam laakiin waxay yidhahdeen timahoo dheer iyo ka warqabkoodoo wakhti ka soo wareegtay awgeed ayay sidaa u ekaayeen xaaladda umuhaani ay arkaysay qaala xadaanaa suwayd ibnu nasr qaala xadaanaa cabdullaahi bnu mubaarak can macmar can haabit macmar ibni raashid can haabit albunaani can anasin radi allahu canhu ana shacra rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam tinta nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa ilaa ansaafi udunayhi ilaa dhegihiisa kala barkood ayay ahayd ay gaarayeen timaha nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa suwayd ibnu nasr qaala xadaanaa cabdullaahi bnu mubaarak can yuunus bni yaziid alayli can الzuhri qaala akhbaranaa cubayd اllahi bni cabdillaahi bni cutba can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allah sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yusdiru shacra wuxuu ahaa mid tintiisa daaya oo ka taga yacnii midaan tintiisa kala geynin ayuu ahaa wa kaana almushrikuuna mushrikiintuna waxay ahaayeen yafriquuna ru'uusahum kuwa timahooda kala geeya oo timaha kala qayba dhexday ka kala qaybinayeen markaasay labada dhinac u kala ridayeen wa kaana ahlulkitaabi ahlulkitaabkuna waxay ahaayeen yusdiluuna ru'uusahum kuwa madaxyadooda daaya oo aan qaybin timahooda wa kaana yuxibu nebiguna wuxuu jeclaa muwaafaqata ahlilkitaabi ahlulkitaabka waafaqidooda ayuu jeclaa fii maa lam yu'mar fiihi bishayin waxaan waxba la farin waxaan sharcigu waxba ka amrin ama uusan ka hadal wuxuu jeclaa inuu ahlulkitaabka ku waafaqo hadduusan sharcigama ka hadal marka ama aan wax la amrin uma faraqa rasuuluullah sala allahu calayhi wasalam kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam tintiisa waa qaybiyey uma faraqa rasuulu llahi sal slam ra'sah faraqa ra'sahu waxay ku fasireen ay alqaa shacra ra'sihi calaa jaanibay ra's wuxuu u tuuray tintiisa tinta madaxa labada dhinac ee madaxa ayuu u kala qaybiyey qowluhu wa kaana yuxibu muwaafaqata ahli lkitaab fii ma lam yu'mar fiihi bishayin markii hore bay ahayd arrinkaas markii hore nebigu waa jeclaa calayhi salaatu wasalaam muwaafaqata ahlilkitaab kadibna waxaa laga reebay inuu ahlulkitaabka isku shabaho nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa kadib wuxuu jeclaa mukhaalafata ahlilkitaab inuu ahlulkitaabka khilaafuu jeclaa asoo ahlulkitaabka khilaafaya ayuuna tintiisa kala kala geeyey oo labada dhinac oo madaxa u kala qaybiyey markii hore wuxuu u dayn jiray sida ahlulkitaabka ay u daayaan kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa khilaafay ilaa ay yahuudda yidhaahdeen ninkaani wuxuu jecel yahay inuuna khilaafo markuu masaa'il badan ku khilaafay calayhi salaatu wasalaam waxaadna arkaysaa in badan asigoo leh khaalifulyahuud yahuudda ha la khilaafo nasaarada iyo yahuudda ha la khilaafo waa ku booriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta ah inay gaalada khilaafaan oo aysan isku shabihin ahlukitaab iyo khayrkoodba laakiin xadiidkan wa kaana yuxibu muwaafaqata ahlilkitaab waxay culummadu ku tawjiihiyeen inay ahayd fii awali lamri markii hore bay ahayd arrintan kadibna waa la nasakhay arrinkaasi waxaana nebigeenla amray calayhi salaatu wasalaam mukhaalafata ahlilkitaab inuu yahuudiya nasaara khilaafo garab maro oo dariiqooda uusan raacin ayagana uusan ku dayaan sidaasowna u sharxay xaafid ibni xajar raximahullah fii fatxi ilbaari xadiidkan xadiidkan bukhaari iyo muslim labadu way wariyeen qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala akhbaranaa cabduraxmaan ibnu mahdi can ibraahim ibni naaficin ilmaki can ibni abi najiix can mujaahidi can ummi haani radia allahu canha qaalat waxay tidhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam daa dafaa'ira nebigu waxaan arkay calayhi salaatu wasalaam daa dafaa'ira u saaxiiba dafaa'ir adafaa'ir waa alghadaa'ir waa midda hadda soo maray arbacin oo afara yacni timihiisu afar qaybood ayagoo u qaybsan yihiin ayaa nebiga arkay bay tiri calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu u dambeeyey baabu maa jaa'a fii shacri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wixii ku yimid tinta nebiga calayhi salaatu wasalaam markii lasoo khulaaseeyo tintu nebiga calayhi salaatu wasalaam markii laga hadlayo ma adeega mase waa jilaac wasad iyo dhexdhexaaday ahayd horena waa u soo marna taas oo waxaan ku soo marnay markii laga hadlayay fii sifati khalqi nabiyi sala allahu calayhi wasalam markii laga hadlayo min xaysu tuul xagga dhirirka riwaayaduhu waa kala duwan yihiin qaar waxay sheegeen in timaha nebigu ay gaarayeen calayhi salaatu wasalaam ila alkatifayn ilaa garbaha qaarna waxay sheegeen inay gaarayeen ilaa shaxmati udunayhi labadiisa dhagood fooddooda culummadu way jamciyeen riwaayadaha kala duwan ahlulcilmiga arrinkaa ka hadlay waxaa ka mid ah alimaam ibnu kaiir raximahullah fi lbidaaya waannihaaya markuu axaadiistan keenay ku soo aroortay fii shacri nabiyi calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu yidhaahdee walaa munaafaata bayna alxaalayni iska hor imaad kama dhexeeyo labada xaaladood is-anfi maayaan labada xaaladood uu sheegayo waa xaaladda la leeyahay garbihii timihiisu garbahay gaarayeen xaaladda labaadna waa midda dhahaysa dhagaha foodooday gaarayeen wuxuu yidhi walaa munaafaata bayna alxaalayn fa ina ashacra taaratan maxaa yeelay tinta mararka qaar yutawalu waa la dheereeyaa waa la sii daayaa wa taaratan mararka qaarna yuqasaru minhu waxbaa laga gaabiyaa tinta marna waa la daayaa marna waa la gaabiyaa fa kullun mid walba xakaa bixasabi maa ra'aa mid walba wuxuu soo xikaayooduu soo naqliyey bixasabi maa ra'aa wixii uu arkay xasabkii yacni mid walba saxaabada ka mid ah wuxuu arkay unbuu soo guuriyey mid wuxuu arkay tintii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la gaabiyey midna wuxuu arkay ayadoo dheer mid walbana xaaladuu arkay ayuu soo naqliyey mid wuxuu arkay ayagoo dhagaha foodooda u marayaan tinta midna wuxuu arkay ayagoo garbaha ugu joogaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam mid walbana xaaladuu arkay ayuu soo guuriyey dariiq waa dariiqaas saasaa lagu jamciyey culammada qaar dariiq kale u mareen jamcinta waxay yidhaahdeen qofka markuu hore ka fiiriyo wuxuu leeyahay waa tinta nebiga calayhi salaatu wasalaam waa jumma jumma waa soo marnay waa maa waqaca cala alkatifayn waa tinta labada garab gaaraysa garbaha ku dhacda hore markuu ka fiiriyo wuxuu leeyahay ilaa garbahay gaarayaan markuu gadaal ka fiiriyo wuxuu leeyahay waxay gaarayaan ilaa shaxmati aludunayn waxay yidhahdeen marka taasi waa hore iyo gadaalay ku xihantaha qofna horuu ka fiiriyo qofna gadaaluu ka fiiriyey jamcigan dambe waxaa ka fiican midka horaa ka fiican in lagu jamciyo biikhtilaafi alaxwaal xaaladaha kala duwan qof walbana waa sidaas qofku marna tinta waa u dheer tahay marna waa u gaabsan tahay mar waa xiiranaya marba xaalad waay saxaabada marka ridwaanullaahi calayhim axaadiistaas kala duwan soo guurisay nin walba wuxuu ka hadlay wuxuu soo arkay nin walba wuxuu ka hadlay xaaladda uu nebiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam sida ay tintiisa ahayd mid wuxuu la kulmay asoo garbaha u joogaan waa soo naqliyey mid kale wuxuu la kulmay timaha nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhagaha foodooda maraya asigana waa soo naqliyey oo sidaasuu usoo guuriyey culimmada qaar waxay ka hadleen sida alcallaama ibnu cuthaymiin tinta in la daayo oo ilaa garbaha la sii daayo ama laga dheereeyaba sida dadka qaar ay sameeyaan ma shay sunnaba wuxuu leeyahay ibnu cuthaymiin raximahullah leysat min asunna in tin la daayaa sunnada kama mid aha zamankaas wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam timaha uu sidaa u daynayana wuxuu yidhahda waa zaman timaha in la daysto oo sidaa loo dheereeyo ay caado ahayd qofkana wuxuu leeyahay waqti walbuu joogo iyo zaman walbuu joogo caadada markaas uu joog uu ku nool yahay haddii ay tahay in dadkiisu timaha daystaan waa la daysanaya haddaysan caadadu sidaa ahaynna ma khilaafaya buu leeyahay caadada dadka culummaduna wuxuu leeyahy umaysan fahmin arrintaan inay tahay sunno fii kulli zamaan oo mar walba timaha sidaa loo daynayo ilaa garbaha bal wax meelaha qaar qofka inuu timihiisa daayo ilaa garbaha gaarsiiyo waxaa laga yaabaaba inuu u ekaado dumarkii oo sida dumarkii oo kale timaha u daysto qaar waxaad arkaysaa sida gabdhahoo kale timaha u xihanaya inta sii daayaan gadaal iskaga keenaya oo garbo timahoodu ay gaarayaan ilaa dhabarka gaarsiinaya waa tima jilcan yahay waa isku geynaya ilaa dhabarku gaarsiinaya culamada qaar waxay yihahdeen kaasi wuxuu u baahan yahay waxay gabdhuhu u baahan yihiin oo kale timaha ku hagaajistaan shaqay uga baahan tahay iyo maal walba inuu hagaajiyo maal walba nadiifiyo haddii kale waa soo uraya oo timihii isku dhegdhegaya sida gabdhuhu ugu mashquulsan yihiin ugu mashquulaa tintiisa calaa kulli arrintaasi ma aha sunno waqti walba iyo meel walba lala imaanayo laakiin waxay yidhahdeen waa waqti waqtigii nebigu noolaa calayhi salatu wasalaam ama uu joogay ayay mashhuur ahayd carabtuna hore waa u yaqiineen inay timaha daystaan way daysan jireen timaha zamanadii hore zamanka iyo xaaladii la joogaana sidaa ahayd bay yidhahdeen walidaalika ibnu cuthaymiin raximahullah wuxuu leeyahay mashaayiikhdeenna aan soo gaarnay waaweyn ma jira buu yidhi mid ka mida oo timaha sidaa u daystay ama u fahmay inay sunno tahay tusaale ahaan wuxuu usoo qaadanayaa alimaamu sicdi raximahullah iyo ibnu baasi culamada mucaasiriinta ah ma jirin buu yidhi nin ka fahmay arrintaas inay tahay sunna fii hada zamaan inay tahay in timaha la daayo ilaa dhagaha la gaarsiiyo ama garbaha la gaarsiiyo ama la dhaafiyo arrintaasina wuxuu leeyahay waa arrin u laabanaysa caadada iyo waqtiga markaa la joogo haddii zamankaasi mashhuur ay tahay in timaha la daysto qofkii daystaa lagu inkiri maayo haddii laakiin ahlu daalika zamaan arrintaa agtooda aysan macruuf ka ahayn ama ay tahay sifa dumarka keliya lagu yaqaano oo ku gaara wuxuu leeyahay la samayn maayo lala imaan maayo fii kitaabihi liqaa'i albaabi almaftuux ayuu masaladaa uga hadlay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin